أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثنا أبو حازم عن عن سهل بن سعد أنه قيل له sanadku kolay adugu iskuma sii hawli doono meelmeel yar mooye kolley dadkuma wada qabanayaane laakiin habeenba laba ama saddex haddaan ka taabanno inta kale waayo dadka way kaba baxsanayaane se dee cidda inagu soo noqnoqod badan ruuxu inuusiisa isaga dabdiya roon cabdullahi bni cabdiraxmaankan marar badan baan soo aragnayo waa imaam shahiiroo daarimi la yidhaaho oo dabaqadii bukhaari iyo qolooyinkaas ahaa dee nin xagga cilmi ahaan iyo aqoonaan kutubtiisna ay qaribina soo gaadhay oo macruufu waya daarimi imaamkaas kutubtan dee madbuucaana leh waa cabdulahi waxaa caawa istirxiga cubaydullahi bni cabdilmajiid alxanafi iyo cabdiraxmaan bni cabdullahi bni dinaar ninka hore waa nin atbaacu taabiciintii ka mid ah oo kolley xadiidkiisu marka aan dee shuduud iyo mukhaalafa aanay gelin martabo xasan uu noqday aan intaa dhaafin ama cabdiraxmaan ibni cabdillahi ibni dinaar waa nin isna atbaacu taabiciintii ka mida laakiin dabaqadii ugu waaweyneyd isaguna waa dabaqadii ugu yaryarayd cabdulahi cubaydullahi ibni cabdilmajiid ninka qolooyinka wax ka wariya waxaa kaga mida bukhaari ninkaas siqadii cabdullahi ibnu dinaar ee taabiciga ahna waa dhalay waxaanu kaga midiyey qolooyin bukhaari xataa dee werinta uu wax ka wariyey aimada qaarkood ay kuba naqdiyeen inuu isaga wax kaba soo saaro oo iyagoo nin bal sidiisa saduuqa u ahaadee laakiin riwaayaadkiisa akhdaa kala duwan ama axaadiis la inkira ay dhacday oo aimada qaarkood ay bukhaari xataa ku naqdiyeen oo axaadiista bukhaari laguba naqdiye oo xoogaaga xadiis ka mid ah xaafid muxajarna markuu muqadimada fulxubaari dhiganayo boqol iyo toban xadiisuu soo dhigtay waa xadiidka raqamka sagaal iyo soddonaad oo ziyaado uu leeyihi isagu la gooni noqday ay kuma jirto taas daara qudniya ay uguba naqdiyeen ayaabuu kaga mid yahayo bal waxaan leenahay marka aanu wax la gooni noqdo kolley waa nin aimadu aanay xadiidkiisa ama ay dee daciifiyaanba laakiin waxaa jira xadiidkan aan ayno riwaayadan sanadkanu mooyaane asaaniid kaloo kala duwan buu leeyaho bukhaari iyoba way wariyeen oo waa xadiidka saxiixa isagu ee tan ka hadlayaan waa sanadkan gaar ahaantii marka cabdiraxmaan ibni cabdillahi ibni dinaarna waa nin saasoo dee saxiixa bukhaarina meelo kooban buu ku leeyahay bal axaadiisu dee sideeda ugaba wariyo dee markaa la odhan karo uu xujaysanayay aimada qaarkoodna ra'yigiisooda ra'yigoodu waaba fiicnaayo waya xoogeeyeen laakiin waa nin bal kolley axaadiis meelaha qaarkood laguba inkiriya akhdaa kala duwan ee kaba dhacday oo marka adigu cid ay kuba raacdo wuxuu suubada mutaabaca iyo shaahid macnaa haddii xadiiskii cidi ay la warinayso xadiiskiisu martaba xasan waa soo gaadhayaa oo dacfigiisu dacfi diita maaha waa dacfi markaa mutaabaca iyo shaahid iyo ku kami karo haddii cidi ku raacdo xasan baa xadiiskiisu martabadii noqon haddii kale uu la gooni noqdon kolley waa xadiis markaa xataa aan la taxsiinin aan la taxsiininahayn iminka xadiisku asaaniid kale uu leeyahay cid kalaa ku raacdoo la wanaagsatay markaa xadiisku asalkiisu waa xadiidka saxiixa saxiix albukhaari iyo keyrkiiba inooguba sugan laftiguna waa kan waxaa abu sahl ibnu sacd ama abu xaasimka waxaan filaya caawa inay noogu horeyso laba nin baa abu xaasim iyo laydhaabaa meelahan gala oo yar kala weyn oo ninkani waa ninka yar waa labaduba waa taabiciinu nin abu hurayra wax kaba wariyaa abu xaasim markaasoo salmaan baa magaciisa laydhaa ninkana salamat ibnu dinaar baa laydhaa waa ninkan sahl ibnu sacd hadiyo goor wax ka wariyo nin zaahidana u ahaa abu xaasim alcaraj nin zaahid u ahaa caabid ah dee siqana ah taabiciinta yaryarayd kamida wiiluu dhalay oo cabdulcasiis la yidhaahna kolley asaaniidda uu soo galay isaga wax ka warinaya waxa uu yidhi annahu qiila lahu sacad baa waxa lagu yidhi sahl ibnu sacad baa waxa lagu yidhi akala a akala ma cunayo rasuulullaahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam annaqiya na waa khubsiga noocaadi ay dubanayeen laxuxdeennima noocan khubsiga ay dubanayeen kiisa aad loo saafi yeelay ee daqiiqdiisa ama buudadan iyo daqiiqdan laga dubay hagaag loo shaandheeye wax qishriga wax buushiya iyo wax kaloo ku hadhiyo aanu jirin noocaynkaasa rasuulkii ilaahay khubsiga caynkaasa ma cunay yacnii wuxuu u jeedaa ciddiisa ilka aydee tan hadalka weydiinaysay alxuwaara waa nooc khubsigoodii ka mid ahaa oo daqiiqdiisanoo aad looga shaqeeyo la saaf yeelo budadii iyo daqiiqdii oo cad oo khaasatan qamadii ay isku hadhay oo wax kaloo la socda aanu jirin daraaddeedna xataa midabkiisu cadaan uu noqonayay bal markaa kaa xuwaara la yidhaaho waa khubsiga nooca waa annaqiya alaboo noocahan hore naqiga uun kaa rasuulka ilaahay ma cunay faqaala saalun saal baa wuxuu yidhi maa ra'aa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay muu arag annatiya nooca aad sheegaysaan waa kaa aada loo saafi yeelay laga saafi yeelay buulshihii iyo qashrigii iyo waxyaalaha daqiiqdii laga dubay amase budadii laga dubay laga saafi yeelay muu arag iska daa inuu cunaba eh xataa laqiya allaha caza wajal ilaa uu ilaahay laba kulmo ilaa uu ka wafaadayay ka dhimanayay mabuu arag rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh kole sababtuna waxay ahaydba madiine markan eegno khubsigooda ay duban jireen waxa u badnayd shaciir ama heedda u badnayd heeduna koley qamadida lamay mid ahayn xagga daqiiq ahaan oo dee way ka tayo yaraydba geed kalena qashrigeeda iyo nukhaaladeeda ama buushaheedaaba badnaa say noo soo socotona may lahayn manaakhil iyo shaandhooyin waxaa lagagaba reebo marka ay tumaan ee ay bal matalan taas ama ay dee ay kaga reebaan may lahayne say noo soo socotaa way haadin jireen ama way afuufi jireenoo markaa wax badanoo ku hadhi jirtaa jiray bal markaasaa daraaddeed kimistaasaan reer madiine koley ama khubsigaasay duban jireenoo yaqaaneen markaa rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh muu arag noocaas oo inta badan shaam iyo dhulka ku badnaa dee kolleyna waa bacda albicsa waxaa la arkaa qabla albicsa mararkii uu shaam tegay way ku badnayd iyaga taasi agtoodao inuu arkay waa suurtagale laakiin bacda albicsa maba arag rasuulka ilaahay faqiila lahu waxaa lagu yidhi hal kaanat lakum miyay idinka idiin sugnayd oo aa lahaydeen manaakhilu waa shaandhooyin tan markaa dee wax lagu shaandheeyo weeyaane bal matalan wixii buushigii iyo qashrigiiyo waxaa ka reebaysa budadii kale ama daqiiqdii calaa cahdi rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay waqtigiisii manaakhil waa jamcu munkhul waloo dee qiyaasku uu ahaan laha minkhal ama minkhal ama minkhaal in la yidhaaho laakiin waa alfaado tirsan oo dee saa kuba timo qiyaaskii aan waafaqin marka munkhul la yidhaaho waana waxaan dee shaadhadan aan naqaano unba weeye dee ilaa waqtigeenna laba isticmaalo miyaa taa lahaydeen oo daqiiqda iyo waxaan aadee markaa u isticmaali jirteen faqaala wuxuu yidhi maa kaanat lana manaakhilu anagu waxaa maanaan aqoonba wax manaakhila waqtigaa uu garanayay waana saxaabadii cimrigoodu aad u dheeraaday rasuulkii ilaahayna muddo siddeetan sanadood kuba dhow ka dambeeyey geeri ahaan kaba dambeeyey waayo waqtigaas saxaabi yar buu ahaa ayma kala duwana ay yidhaahaan ba asxaabtii rasuulka waa ninkii ugu geeri dambeeyey madiina walow dee medhiya laba kale aan helayno bal markaa waqtigaa waa arkay oo waxaan waa wax jiray ee wuxuu leeyahay waqtiga annaga maanaan lahaynba manaakhil faqiila lahu waxaa lagu yidhi kayfa seebaa kuntum ahaydeen tasnacuuna kuwa ku sameeya bishaciiri waayo dee qabadidii waabay kaba duwantay haadi kol haddaydaan manaakhil lahayn a ku shaandhaysaan oo intii daqiiqdii ama budadii saafigaeda ay idiin hadho wixii kalena aa kaga reebtaan iyadiina lagu yaqaano nukhaalo iyo dee qashriga ama buushaha badan laguma yaqaano seebaa ku samayn jirteen oo bal markaa dee iyadiina cuntadiinnii badnayd baa yahay faqaala wuxuu ihi saxaabigani kunaa waxaan ahay nanfuku kuwa afuufa oo markaa la tumo ee way haadin jireenu malaasi dee haadinteenni iyo masafeeni oo kale markaasaanu afuufi jirnay fayatiiru waa duulayayo minhu ay waa min ashaciir ama min qishri shaciir iyo min nukhaalati shaciir maa daara wixii duula ayaa ka duulayay oo dee markaa inay wixii in badan baa hadhaysa uun afrufid iyo haadid kagama wada tegayso marka wixii duulaana way duulayeen uma nacjinuhu oo sa lafti kaleba kuma yimid uma natirnihi anaa waanu qoyn jirnay oo waanu qooshan jirnay oo markaa isagu baa cajiinkii laga samayn jiray isagoo qashrigiisii isagoo nukhaaladii ay wadato oo uu markaa ay la socoto ayuunbay iska duban jireenoo bal markaa habkay u duban jireen u duban jireen saasaanay kuba cuni jireen kolleyna arrinkani waxa weeyaan bal dee rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh iyo saxaabadiis iyo dadkii cahdigaas katagii ay ka tegayeen bal ictino ay shaniga cuntada iyo waxyaalahaasi ay u dadaalaan u ihtimaamaan oy adaayibtiisa iyo noociisa fiican iyo kiisa ladiidka ay doondoonaan oo taasi ay hami geliso ama ay shuqliso katagii ay taasi kaba tegayeen ayuunbay tani ay ahayd oo axaadiisa maadayna tusaysa oy dee bal maalan iyo dee bal jaanibkaa zawdigiisii jaanibkaas rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh iyo dee asxaabtiisiiba xdثna محمد بن بشار qال xdثna معاaذ بن هiشhام qال xdثnي أbي عن يuنس عن qتاaدة عن أنس بن مالك qال أنه qاaل intan waxaan filayaa yuunus mooyaane inta kale oo dhan waa rag aynu soo wada aragnay inoona soo noqnoqon doono oo dee haddii aan habeenno kale kuba laabano waloon hore aanu idhi kale hishaam mudastawaay wuxuu yar leeyahay in la laabmo oo bal tarjamadiisa waxyaalo dee inoo noqon kara xaafis ina dhiirin kara ama xag cilmiga iyo ikhlaaskiisa iyo taas inaan kaba soo qaadano dee waqtiyo kale kolley waa inagu soo noqonay unbaan insha allahu tacaala rabbi inoo dhib yareeyo ayaan la sugaynaaye yuunus kana sheekha ka hadli doona oo matigu inoogu iman doonaa inta kalena waa dadka aynu soo wada aragnay qaala wuxuu ihi anas ibnu malik maa kala muu cunin nabiyullaahi nabigii ilaahay sala allahu calayhi wasalam anaa khiwaanin miis ama dee wax murtaficoo saro uunoo cuntada la saaro kumuu cunin korkii walaa fii sukurrujatin sukurrujo waa weel yaryaraayoo waxyaalahan mushahiyaadka cuntada dee u macaaneeye ama talaadkii iyo waa umuurahaas yar ama alwaanta leh waa saldada oo kale iyo wixii la midkaaye ama hadmi loo isticmaalayo cuntada ruuxiinu kaba dejiyo ama inuu ku macaaneeyo uu ku cunsiiyo taasna waana weelal yaryaroy taa kuba ridan jireenoo waqtigaa dambe loo isticmaali jiray rasuulka ilaahay taa wax kuma cuninba oo kaas dee cuntadiisaba qayb ka mida ma ahayn kolay siinta iyo kaafta iyo ra'duba way damisan yihiin laakiin ra'da ayaa shadan sukurujana waa taa macnaheedu waa taan soo sheegnay waa inaaun saqiirun yujcalu fiihi maa yushahi wayahdim cala lmawaa'id xowla aladcima oo dee cuntada lasoo raaciya waa waqtiyadeenaba waxyaalaha jira ama macmacaan leh ama waxyaalaha mushahiyaadka muqalilaadkaasba ruuxana cuntadii yar cunsiiya bal taasoo dee sababtuna waxay ahaydba khiwaanka waxay ku cuni jireen way noo dambaysaa oo laftigan khiwaan xataa lafti carabiya maaha ee lafti mucaraba wey oo luqada faariskaba yimi weeyaan oo iyagu caado umay lahayn laakiin dadkii acaajimtu way yaqaaneen wax sare inay ku cunaan khaasatan intooda yar malaa dabaqada sare ahayd markaa dhacaysa madaxoodu markaa ay cuntada cunayaan inuu foororsadaba dee taas baa jirtay rasuulka ilaahay haddaba taa kumuu cunin sukurrujana dee waxa iyagaba rasuulka ilaahay shaanigiisu ahaa cuntada cunto uu gaajoodun buu cunayay markaa wixii markaad gaajaysantahay aad cuntaaba waa ku macaanun uma baahni ruux dharagsan oo cuntadii aan nafsadu ahayn ayaa u baahda waxyaalahan dee ama isagiio cuntadii yar jeclaysiiye ee bal markaa uu kuba cunee ruux markaa cunaya un markuu gaajooday ama isagoo u baahan wixii u helaaba waa wuxuu macaanun taasoo kale arrin kalena waxyaalaha kale dee lagama dambaysiiye hadmiga loo isticmaalayo cuntadii inuu kaa dejiyo kol haddaan lagaba dhergahayn oo isagoon ka dhergin uu kaba kacayay xataa markay cunto laga dherga helaan uma baahnaynba wax iyadana hadmi u isticmaalo oo hadmi wuxuu isticmaalo hadhow cuntadii iskaga dejiyana uma baahnayn waayo kamabay dhergahaynba wax jeclaysiiyana umay baahnayn oo cunto ay u baahan yihiin baabay cunayeene isagoo mar dhoweyd wax cunay ama taasoo iska dheragsanoo ama cuntadii aan nafsadu hayn cunto umay soo fadhiisanahaynba markaa taasaanay uma baahnaynba oo haddaba tanna waa dadkaa dee kolay mutrifiinta ama dadkaa doonaya cuntadii inay badsadaan ama noocyadaa ayay ahayd dacbigoodiyo taasoo bal qiso yaro imaam nawowi kaba soo naqliyaanoo beri oo arkay mala dee isaguna nin zaahidu ahaa dariiqada kuma sugnaa bal dhici karta afar iyo labaatankii saacadood baa la yidhaa mar buu wax cuni jiray marna waxbuu cabi jiray isagoo dimashaq ku noolaa muddo dheer oo dee waxa weeyaan soddon sanadood ay ka badnay ama saddexe soddon sanadood haddana wuxuu ka cuneymay jiray waxaa yaro aabihii hooyadii ugaba iman jiray buu cuni jiray marba waxay soo naqliyeen ma arkay sharaab ay magacaadubay ku magacaabi jireen oo markaasaa uu yidhi kan maxaa loo sameeyaa muxuu yahay oo waxay dhahan cuntada ayay isaga ayaa dee hadmigaa loo isticmaalaa cuntadaa lagu dilaayo taas intuu yidhi welima yashbacuun maxay dee uga dhergayeen marka horeba maxaa keenay dee sharaab markaad dheragtaa dimbirtaa tad uma baahanaysa marka horeba maxaa ku wataba dimbiradaas oo kale ee waana suhdigiisiiyo dee dadkuna kolley waa dadku jaanibka xaaladooday ugu baahnayn isagana wax xaalkiisu kaba warramayo siduu ahaa abalaxalayna waxyaalaha dee umuurahaasaa keena walaa khubida lahu looma kimisayno looma dubin rasuulkii ilaahay muraqaqun waa kimis la jilciyey la khafiifiyey oo aad loo fiicnayo khaasatan waa haanaqiga ah nooca laga saaray wixii buusho iyo qashri ay daqiiqdii oo khaalisi ay u hadhay ayaa waxay noqonaysay dee nooc noocan kale waayo cuntadii saafigayd iyo lumbigii saafigaayo keliya maaha wax kalea ku jiro ay ahayd in lagaba tuuro way ka waaweynayd way ka adkayd noocdee khafiifa jilicsan oo taa noocaas aynu naqigana aan kuma soo aragnay ama xuwaraad taas bay ahayd muraqaqo haddaba rasuulkii ilaahay loomaba dubin noocaas ee dee say u duban jireen waa taa xadiidkaa hore sahalba inooguba yimi qaala wuxuu yidhi yuunus baa odhanaya oo inoo dambeeya faqultu liqataadata qataada ayaa waxaan ku idhi facalaa ma kaanuu ya'kuluun kale waxaa dhici kartaa aniga waa sida ii taalla oo calaama miimku alif ma laha inay dee intii nunusaa idin taallaa la arkaa laakiin dee waxaa dhici karta nusqooyinka qaarkood baan arkayo calaamaha aliftii ay kuma taagan tahay ee waxaa jirta xagga luqada carbeedna maada istifaamiyada ah haddii xaraf xuruuftan jar ka midi uu galo takfiif ahaan ayaa alifteeda loo gooyaa isticmaalka badan daraaddeed qur-aankana waa sida inooguma soo timi bima yarjicu lmursaluuna waayo madii sifamadeed bay gashayn cama yatasaa'aluuna oo kale mima khuliqa waxa weeyaan waa kuwaasoo dhan mimadii istifhaamiyadayd alifteedii waa la gooyey markii xarfu jargalay isticmaalka badan daraaddeed laakiin kol kolbay luqadeedee asalkii ay luqooyinka qaama waxyaale iskagaba yimaadaan oo hadday nusqooyinka qaarkood dhaceen calaamaa waa dee kolley asalkii bay noqonaysaa isticmaalkii badnaa ama sida dee u badan luqadii fasiixayda qur-aankuna ku yimi waa alifta in la gooyo marka waa calaadii jaarada ahayd oo maadii istifaamiyada ahayd in makaalkan ay ku jirta weeye marka macnuhu muxuu noqon facalaama ay facalaa ayi shayin weeye ina waa kaa sheegay khiwaan waqtigaa markii dambe uu iska de wax macruuf uu noqday khiwaan iyo wax saraba wax murtafica sida kumisoo kale inaanay wax ku cuni jirin buu sheegay markaasaa wuxuu yidhi facalaama ay facalaa ayi shayin shaygeebay kaanuu ahaayeen ya'kuluuna maxay haddaba ay dul dhigan jireen cuntadooda maxay ku cuni jireen qataadaa lagu odhanaya yuunus baa odhanaya qaala markaa wuxuu yidhi yuunus baa odhanaya calaa haadihi sufari sufrooyinka ayay kuba cuni jireen asufar jamcu sufratin weeye sufrana waa wixii la goglo ee dhulka loo goglo uun ama iyaga waqtigoodii harag buu ahaan jiray haddii dee shamac la goglayo wax kale haddii la goglayo mindiir iyo waa wax dee bal matalan cuntadii inta dhulka la goglo la duldhigayo uun si dee cuntadii ciid iyo waxyaalaha loogaba dhowro haddii xataa waxaan weel kale la dhigin ay tahayba asalka hore sufraduna waxay idhaahaanba waxay waa harag ay dee si fiican u samayn jireenoo markay isku laabaanna meelo ay iskaga xidhaan lahaayoo waqtiga ay safarka yihiin bay safarka sahayda ku ridan jireen oo dee sahaydina waa ugu jirtaa hadhow markay degaan iyo markay u baahdaanna waa la kala furaya unoo isagii weel kalena uma baahna waa haraggaasoo macaaliiq iyo meelo ay sasudhaanna waa lahaa way raran jireen taas baa sufradu ahayd laakiin markii dambe idlaaqu muxuu noqday kullu maa yubsadu cala al ardi ama taas wax kastoo dhulkastaa loo goglo oo ama jildiga haba noqota asalkooda ahayd iyagutay isticmaali jireen ama wax kaleba haba noqota waxyaalaha iminka laba isticmaalo ee taas ee ujeedadu miiskumay cunayne haddii xataa cuntadu kolkol aan weel iyo suxuun lagu ridayaa ma jirin ama xedo lagu ridayaa oo wax dee saa loo dhigaya ay tahay waa sufro waxaa la goglo oo dee ciid iyo wixiina kaba dhowra dee bal matalan cuntadii xafida geed kalena aan dee ahayn dadka iyagu markaa mutrifiintu waxyaalihii ay u isticmaali jireen cuntada iyo bale markaa miisaska iyo waxaa aan ahayn taas bay sufradu tahay taas bay korkeeda ku cuni jireen waxay cunayaan marka aniga intaasaa ii taalle kitaabkayguna uu iska saqad badan yahay haddana weli iskamaan dhigin oo waayo waanan ka maarmina halkan cibaaro iga dhacday baa dee waan kuwina ayaan kaba qortee waxaa cibaaradu ay tahay qaala maxamed ibnu bashaarin maxamed ibnu bashaarna waa sheekha tirmidi waana taa aan soo sheegnay kitaabka kale sunanta ah raggii uu axaadiisooda aada u badsaday ayaabuu kaba mid yahoba ninka labaadba waana nin raggan kale iyaguna ummuhaatu sitaa leh shanta kaleba sheekhu wada ahaa bundaari imaamkaas wuxuu yidhi yuunusu haada yuunuskan ah alladii yuunuskaasoo waana cibaaradu dee uu kaba cabiray haada waa lagaba maarmi kari lahaa bal saasaa ka yar laqmada iyo cibaaradana uga yaraanayd ugana awdaxsanaan lahayde laakiin yuunusu haada waa yuunuskan sanadka ku sugan ee alladii yuunuskaasoo rawaa wariya can qataadata wa yuunusu liskaafu waa ninka waayo dee waxaa dhici karta rag kale oo iyaga magacii la wadaagsanaya jira marka wuxuu hi waa yuunus liskaaf waa yuunuskii kaboolo ahaa weeye yuunus liskaaf waa nin la yidhaha yuunus ibnu abilfuraat waanan dee waxa weeyaan taabiciin atbaacu taabiciintii ayuu ka mid yahay ficlan dadkii taabiciinta ugu yaryaraa la waqti buu ahaayo waa soo gaadhay laakiin saxaabi uu arkay baan inoo sugnayn ama uu laba kulmay oo markaa waxa uu kaba mid yahay un atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa uun bal la mucaasarooday taabiciintii yaryarayd la mucaasarooday waana nin siqa a weeye baajurisu yidhaahna xadiidkan oo keliya ayaa uu mualifka agtiisa kuma leeyahay ama tirmidi imaka kitaabkeenan xadiid kale kuma laha waa se uu baajuuri xaashiyadiisa kuma yidhaaho bal ninkaas baa yuunuskani waa yuunus liskaaf yuunus ibnu abilfuraat baa la yidhaha kolay dee nisbadiisa alqurashii bay yidhaahdeen laakiin waa mawaalidiibuu kaba mid yahay reerka kama dhalan bal ninkaasba weya waana nin siqa ayaan nidhi xdثna أحمد بن منيع عن عباد بن عباد المهلبي عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال أنه قال dلت على عاشة عاشة ayaan usoo galay axmed ibnu maniic iyo cabaad ibnu cabaad iyo shacbi iyo masruuq intaba waa rag aynu hore kitaabka inoogu soo marray dee kollayna soo noqon doona waxaan filayaa hore uma xusuusin inaynu soo marray mujaalid baa cusub waana nin mujaalid ibnu saciid baa la yidhaahaa atbaacu taabiciintii ayuu kaba mid yahay kollayna waa nin culimadu marka la eego xagga xifdigiisa iyo jaanibka ay u daciifiyaanba weeye saxiixa muslim oo kale waa ku sugan yahay laakiin isagoo cid nin kale ay wada socdaan ujeedadu keligii wax kama warin ee nin baa la socday oo xadiidka la warinayo dee qaaliban nin daciifa haddii nin kaloo siqii uu la warinayana cumdadu ninka siqada ayay noqotaa bal waa nin marka la eego kollay dee ususha kalena waa inoogu sugan yahay muslimna isagoo maqruuna macnaa ruux la socduu ku sugan yahay bukhaari laakiinse kitaabkiisa kuma sugna bal xadiidka sanadkiisa markaa gaas baa kuba sugan laakiin dee umuurtan ay caasha tilmaamayso xadiidka inoogu sugan waa umuuro shawaahid kale leh ama axaadiid kale dee ay noo cadaynaysoon kaba qaadanayno bal ninkaa mujaalid de waa nin xaaladiisu taa tahay mana aha dee waa ninkaa xataa saxiixi muslim dikri kuba leh waa nin de ama xagga xifdigiiyo waxyaale ay wax kaba sheegeen maha dee nin dacfigiisu dacfi adag yahay ma aha waa dacfiga haddii dee mutaabaca iyo ictibaariya usuu badan wuxuu yidhi masruuq ibn اlajdac dakaltu calaa caaishata caaisha ayaan u soo galay fadacat lii bidacaamin cunto ayay iigu yeedhay oo waxay ii dalabtay anigii cunto in lay keeno waqaalat waxaanay tidhi iyada ayaa waxay ku odhanaysaa oo ay markaa odhanaysaa waxay leedahay caaisha leh maa ashbacu ma dhergayo min dacaamin cunto oo fa ashaau aan doono an abkiya inaan ooyo ilaa bakaytu waan ooyaan oo hadday dhacdaba bay leedahay caaisha inaan cunto ka dhargo oo markaa aan doono inaan ooyo anoo wax xusuusanaya hore waan ooyaa markaan cunto ka dhargaba dee waxa weeyaan markaa waa xusuus hore inoo sheegi doonto ayaabaan laga ooyaa haddaan doono inaan ooyo qaala wuxuu yidhi masruuq baa odhanaya qultu waxaan idhi lima maxaad u ooyeysaa waa imaka tii aan sheegayno laaduun jaarad ahayd oo maad istifaamiyada gashay maxaad u ooyeysaa oo macnaa kuukia kuu xambaaraya inaad ciido qaalad waxay tidhi adkuru waxaan xusuusanayaa alxaala xaalkii allatii xaaladiioo laftiga xaal laftigiisu waa mudakar lafti ahaan laakiin macnihiisa mu'anasa saasbay allatii halkani u dhacday waana sad badan kolley way dhici kartaa dee kolkol alxaalata allatii inaan aragno ee inta badan ta'da looma baahdo laakiin macno ahaan waa mu'anas taasi waxay markaa keentaa damiirka u laabmaya ama sidoo kale ismdee ismiga mawsuul iyo ismishaaradiisiiyo waxyaalahaasa la ta'niisiyaa imaka halkan iyadoo laftigii alxaala lama odhan alladii ee allatii baa meesha dhacday waana lafdiga xaal lafdi ahaan waa mudakar ee laakiin macnahaan buu mu'anas yahay marka iyadoonu tan imaka aanay noola socon baana imaka taaniiskani iskaba yimi waa xaggii macnaha iyadoo la eegayo adkuru waxaan xusuusanaya alxaala xaaladii allatii xaaladaasoo faaraqa uu faaruqay calayha xaalu korkeeda kuma sugan yahay rasuulullaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam adduunya adduunyada oo macnaa xaaladii rasuulku isagoo weliba maaha baryihii hore markii dee hijrada bilowyadeediiyo xaaladu adkayd maaha waa xataa markii uu wafaaday oo xaaladii dhaqaale muslimiinta intii hore aadba ugaba fiicnayd haddana waa xaaladii isagoo korkeeda kuma sugan rasuulka ilaahay adduunyada uu kaba tegay ayaan xusuusanayaa waana tan xaaladiio maxay tidhi wallaahi baan ku dhaartee maa shabica ma dhargin min khubsin kimis iyo wa laxmin hilib waa sida aniga matigayga ii taalla laakiin haddaan si kala raaco waa nusqooyinka kitaabka qaarkood dhacday waa nusqooyinka qaar eh min khubsin walaa laxmin oo laa la soo geliyo macnana way noo kordhinaysaa laada la soo celiye markaas ee waana sheegi doonaaye insha allah maa shabica min khubsin kimiskama dhergin iyo wa laxmin hilib maratayni laba goor fii yowmin waaxidin maalin keliya oo way dhacaysa kolkol dee inuu kaba dhergo debel matalan kimis iyo hilib laakiin laba goor uun maalin keliya kama wada dhergin waa sidaa bal matalan markan cadafkan aan eego iyadoon laana aanay jirin oo waa kimis iyo hilib wada jira oo markaa iyadoo jidadu kimis idaabkeeda iyo wixii lagu daree lagu qooyay dee hilib iyo maraqii uu yahay laba goor rasuulka ilaahay maalin kama wada dhergin laakiin haddaan eego nuskhada kale waana siday u badan yihin bal waa sidaan horraysiinayno wallaahi maa shabica min khubsin kimis kama u dhergin walaa laxmin laadan la soo celiyey waxay keenaysaa ee mid kastaba gooni ahaantiisa inay ugaba waramayso xaaladii oo kimisna kama u dhergin min yowmin may maratayni fii yowmin waaxidin walaa laxmin hilibna kama dhergin waa maratayni laba goor fii yowmin waaxidin laba goora oo imaka walaa laxmin markaan laamta soo celino imaka taasoo kale oo waxay maarka dee tii hore waxaaban kuma fasiray iyagoo wada socday oo imaka taas ee waxay markaa imaka keenaysaa tani ama dee mid ahaan iyo fardi ahaanba waa jeri ahaanba khubsina gooni ahaan ugama dhargin hilibna gaar ahaantiisa ugama dhargin laba goor maalin keliya awqaada qaarkeed waa kaba dhargeeyey waaba dee taasi imanaysay laakiin hadiyo goor wax la helaya may ahayn inta aan la helinba aad iyo aad uma badnayd haddaba waxay leedahay dee waqtigan dambe oo xaaladii ayaad uma fiicnayd oo iyagu hadday doonayso ay dee laba goor iyo in ka badanba ka dhergi kari lahayd ayaa markay xusuusato xaaladii rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh kuma jiray ee ilaahay subxaana watacaala uba doortay rasuulkii ilaahayna xaaladiisayde iyadna ay kulaba noolayd ee markaa raalliga ku ahayd ee qaanicada kuba ahayd iyo xaaladan ay isu eegto ayay markaa taas ayay laba ooyeysay bal markaa istidhaa dee hadday taasoo kale ay kuba timaado xadaana maxmud bnu haylaan qaala xadaana abu daauud qaala xadaana shucbatu can abi isxaaqa qaala samictu cabdaraxmaan bni yaziida yuxadiu can ilaswad bni yaziida can caaishata qaalat anaha qaalat waa xadiisaynu xalay uun soo maray sanadkunbaa wax isbedeleen shucba iyo inta ka horeysa maxmuud ibnu haylaan oo raggii dee shanta ah ee uu aada u badsaday axaadiisooda kaba mid ah tirmidi iyo abu daauud oo imaamkii shahiirka abu daauud u dayaalisi labadan baa markii hore xalay aan sanadka inooguma sugnayn ama abu isxaaq iyo cabdiraxmaan ibnu yaziid iyo walaalkii aswad ibnu yaziid iyo qolooyinkan xalayba xadiiskan kuma soo marray markaa dee kuma raagaya laqladiisa qalad maa shabiica ma dhergin oo rasuulullaahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam min khibsi shaciiri iska daa qamadi markaa khibsigeed iska daa wax kaba sii sarreeyo sida hilib iyo wax laba mid ah ee heed khubsi ama kimista lagaba dubay yowmayna laba maalmood oo mutataabicayni israacsan xataa qubada ilaa uu ka wafaadiya rasuulka ilaahay markaa taasna uxumaabay tahay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh zuhdigiisii adduunyo inaanu dee xaggan jaanibka cunto iyo umuurahaasba dee ihtimaamkeed iyo waxyaalahaasi agteedisa aana kuma sugnaynba wixii kolbood suurtagala u sahlanaada ayuunbuu cuni jiray in badanna kolkol baaban la heli jirin haddii uu doonayo inuu helo waqt kastaba uu cunana dee ilaahay subxaana watacaalaaba waaba loo bandhigayo waa heli lahaa laakiin waa isagoo dee aan matalan doonin dayibaadkiisii adduunyo in looguma soo qadimo isagoo taa doortayba ayay ahaydba haddaba rasuulka ilaahay shaciir oo kabsigeed laba cisho isku xigta kama wada dhargin xadaana cabdulaahi bn cabdiraxmaan qaala xadaana cabdulaahi bn camrin abu camrin abu macmarin almuqcad qaala xadaana cabdulwaarisi can saciid bn abi carubata can qataata can anasin qoola anahu qaala wuxuu ihi anas ibnu malik ma akala muu cunin rasuulullaahi sal allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay calaa khiwaanin waa miis ama wax saro oo dhulka saro looga qaado un shay murtafica intuu cuntadii dul dhigtay taa kumuu cunin walaa akala ma cunin khubsan kimis muraqaqan la jilciyey aada loo taxsiiniyo dee inta daqiiqdeedii iyo waxaa aada looga shaqeeyey oo wax kastoo qashriya ama buusha ah la saafi yeelay markaa taasna rasuulkii ilaahay muu cunin xataa maata ilaa uu dhintay kolley waa xadiis imaka aan kaba soo baxnay riwaayaadkiisii uun sanadka unbaa rag kaleo markii hore aan inoogu sugnayn sida cabdullaahi ibnu camrin iyo cabdulwaaris ibnu saciid iyo saciid ibnu abi caruba iyo ay noo soo kordheen dee waana taa khiwaankuna dee macnuuna maaha dee khiwaanku kolley waa dad in dadkii caajibtaa waqtigaa da'migooday ahayd berihii dambana dad ay ba isticmaaleen oo dee sidiisa in wax lagu cunaa xaaraan ma aha oo haddii dee ruuxu allahuma haddii aanu waxa uula imanayaa dee nooc aanay meesha soo hoji karin qasad tarafo iyo qasad bal matalan takabur iyo waxyaalahaasi aanay kuma jirin laakiin dee sunnihii rasuulku wuxuu ahaa cuntadiisa in dhulkaa loo dhigo sufradaa korkeeda looba dhigo haddii loo baahan yahay taas bay ahaydee isagu geesan kalena waa hadalkii horen soo maray uunoo ah jaanibkan ah ihtimaam cuntada iyo doordoorashadeed iyo iyada keedii dayibkaa ma fiicnaa iyo keedii ladiidkaa dalabkeed iyo waxyaalahaas dee isaga arintiisu may ahayn ama taasi may shuqlin ahayn umana ihtimaamaynin bal dee dadkana taas wuxuu kuma dhiirinayo may ahayn sunnihiisana may ahaynbo markaa walaa kala khubsan muraqaqan xataa maata baabu ma jaa fi idaami rasuulilaahi sal llahu caleyh wasalam haadaa kani baabu bayaani maakii baabkii weeye jaaa soo arooray fii idaami rasuulilahi fii sifati idaami rasuulilaahi sal llahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay idaamkiis waa wixii bal khubsigaas dee marka la dubo waa wax engegan kimisteedii furinkeediiy waa taasoo kale waxa lagu daro ee bal matalan lagu cuno taasba idaam lama yidhaahaa markaa caani idaam way noqon malabki idaam noqon subagii iyo saliidii idaab way noqon oo kale khalki waa ka inoo soo socda bal dee insida dee xadiidba kuma yimi walow aan sanadkiisu daciif yahay oo idaabka ugu mudan ama sayidka idaabku inuu hirib yahay dee curfi ahaan idaab laguma tirinayo oo ruux hadduu ku dhaarto idaab ma cunayo oo hirib cuno dhaar aadaabtiisiibaa markaa kafaara ay ku imanaysaa lama odhanayo waayo curfigaan taa ahayne laakiin markaan eegno bal matalan luuqa ahaan ama dee taa isticmaal ahaan isaga naftiisu wax dee lagu cuni karo oo idaam kuu noqdo waa noqonaya marka halkan waxaa inoogu imanaya rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh khubsigaa aynu soo aragnay khubsigaa shaceerte iyaga uga badnayd oo dee kolkol waxa qallafsan oo engegan oo kolkolna muddaba yaalay oo kisar iyo qidcooyin noqonayay markaa dee haddii la helayo wixii la yskaga dejinayay ama lagu qoynayay ama laguba cunayay taas bay tahay oo idaam waxa weeyaanuun waa maa yusaaqu bihi lkhubs waa waxyaalaha adag engegan wixii lagu cuno lagu jilciye lagu qoyo ama lagu cuni karee ruuxii sidee hagaag ugaba dhaadhaco taas baa idaam laydhaa bal rasuulka ilahi hadaba idaamkiisii ayuu sifadiisii tantahay iyo wixii idaamkiisu ahaa axaadiistii kuma soo aroortay xadaana moxamed ibn sahl ibni caskarin wcabdulaahi bn cabdiraxmaan qaala xadaana yaxya bnu xasana qaala xadaana sulaymaan bnu bilaalin can hishaam bni curwata can abihi can caaishata laba nin baa adigu laba sheekh buu ka wada warinayaa markaa kollayna laftigooda malaa in yar kala yar dunaan doono isagaa mar dambe inoo soo celin doona waxay caaisha imaka tidhi unsan ana rasuul allahi sala allahu caleyh wasalam qaala wuxuu yidhi nicmal idaamu idaamka u fiican ama idaamka u fiicane u mudaniba alkhallu khalka weeye oo idaamka u fiican hodee nicmadu waa ti waa markaasi keenaysaba imaka halkan madxi oo ujeedadu waa nooc ammaaneed oo idaamka u mudan u fiican uba wanaagsani waa khalka taas baa rasuulka ilaah yidhi kole xadiidku sabab buu lahaa sababta uu lahaana waxay d rasuulka ilaahay baa khubsi ama dee kolay taa shaceerkay ahayd adag baa loo keenayba markaasuu dadkii weydiiyuu yidhi miyaan wax idaama waxda aan ku cuni karo ku yar qoyn karo oo guriga yaalla aanu jirin markaasay yidhahaan waxaan haynaa khal baan haynaa sayd may taallo iska daasubagiye dee saydkoodii kolkol la helayeyna ma taal caana iyo malab iyo wax gurigii yaalla ma jiro wax dee la odhan karo uu ruux uu ku cuni karo khal ayay sheegeen markaasuu yidhi keena markaasuu hadalkan yidhi iyadoo dee ahayd bal taasi aanay ahayn imaka ammaantani inuu ka fadilayo rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh haddii idaab kale la helo ka fadilayo oo haddii dee caana la helayo ama malab la helayo ama sayd ama subag la helayo dee iyagaaba kama mudnaanayo maaha tasbiir imaka halkan oo lagamana qaadanayo in la yidhaaho idaamku isagaa khalku isagaa idaamyada kale oo dhan ka mudan iyadoo xadiidka loo dariishanayo ee waa waaqaca dhacday iyo xaaladii markaa jirtay gees ciddii haysayba inuu kanba idaam yahay buu rasuulka ilaahay u sheegayay oo dee wax lagu intifaaci karo wax lagu cuni karo uu yahay marka ammaanta halkani waa marka la eego wadcigaas iyo xaaladaas bay ahayde maaha iyadoo meeshii laga qaadanayo tafdiil laga fadilayo idaamyadii kale la heli kari laha hadii la helaba ama idaamyadii kale jiray haddii markaa laga fadilayo ma aha ee macnuu bal taasba weeye dee waanu ka wada mala sahlana xagga xusuulka iyo helitaanka noocyada kaleo dhan waana kaga hooseeya ficlan haddaba rasuulka ilaahi muxuu yihi nicma lidaam lkhallo qaala cabdullaahi bnu cabdiraxmaan fii xadiiihi nicma ludmu aw alidaamu alkhallo macnuhu waxa weeyaanuu laba sheekh ayuu xadiidka ka wada maqlay tirmidi midi waa moxamed ibnu sahl midna waa cabdullaahi bnu cabdiraxmaan labadaas buu kaba wada maqlay xadiidka muslim iyana way la wariyeenoo waa xadiida saxiixa markaas baa midkood oo moxamed ibnu sahl isaga shaki riwaayadiisa may gelin lafdigaa horeen shakiga lahayn buu ku wariyey nicmal idaamu alkhallo laakiin daarimi ama cabdullaahi bnu cabdiraxmaan isagu riwaayadiisa iyo lafdigii tirmidi uu ka maqlay muxuu ahaa nicmal udmu awilidaam waa shaki uun laakiin waa isla macno un weeye udmu waxa weeyaan iyo idaam waa isla macno un alkhallo oo idmi ama wax wax lagu idaamto wax wax lagu yar qoyso lagu darsado lagu cuno khubsiga iyo waxyaalaha adag layskaga dejiyo lagu cuno waxa u mudanba waa maqsuuskii madxigu waa alkhall waa khalliga ayaa uguba mudan waa intaa weeyaan intan uu soo yar celiyey labadoodu markaa waxaa xadiidka inoogu sugan un horta inuu idaam yahay waan ka qaadanaynaa taasi iyada waa mid waa ka rasuulkii ilaahay sheegay isagoo ammaanayaba inuu idaam yahay arrin kalena waaba inoogu sugan tahay oo dee waa sidii xaaladii rasuulku ayadoo madxuliqtisaadi fi lma'aakil waxyaalahan la cunayo ama la cabayo dee iqtisaadkii iyo ruuxu inaanu dee bal markaa israafkii ama wixii adaayibteedii iyo nooceedii sarreeyey doondoonkeedii inuu taa iska daba riday inaanay ahayn iqtisaad macaalaman iqtisad baaba soo aroortay bal matalan iqtisaadka oo kale iyo lagu kaaftoomo wixii kolba mutayasira wixii sahlan xataa mid duunaba haba ahaadee ammaan iyadana laba ammaanaya halkani way nooguba sugan tahay oo bal matalan naftii aan dee waxa weeyaan iyadii looga caado yeelan inay dee ammaan looga caado dhigin inay malaadan adcima iyo shahwaadkeedaasoo kolkol dee meelad aan toosayn kuma ridi kara inay had iyo goor tatabucdo oo ay markaa waxa ay dee kaba in ay badsato taas labada arrimood baa inta xadiidka inooguma sugan ay tahay dee arrintaa kale inooguma suganna waa ta aan sheegayo ah ma aha in tafdiil ma aha iyada xadiidka labadaasi waa inoogu sugayne tafdiil khalkii laga fadilaya anwaacda kale waa wad waa xaaladii jirto waa ta aan sheegayna xadiidku sabab buu lahaa sababtan baa keentay inuu rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh dee san uba ammaano tan baaba keentay weeye waxaana ma yidhaahno rasuulka dee iyagoo halka meelahan kama qaadan sida ibnulqayim iyo qolooyin kaleba rasuulka ilaahay dee khubsigan idaamkan uu laba cunayey waxay dee taasna tilmaamaysaa nooc dee kolley iyadoo midkood lagu gaabsado ama khaasatan khubsiga ingegadu lagu gaabsado iyadoo wax lagu darsado lagu idaamtaa sixadii iyo caafimaadkii way ugama fiicantaho bal dee marka kaa waxa ay tahay bay leeyihin iyadana dee wixii bal sixada oo kale dhowrayay ama ilaalinayay ruuxu hadduu dee uu laba yimaado ama uu cinaayado taasna dee maha wax zuhdigii anfeeya ama tawakulkii anfeeya taasna xadaثna qutaybة qaal xadaثna abulxosi can simak bni xarbin qaala wuxuu hi simak bni xarbin intaba hore aan usoo aragnay samictu nucmaan bna bashiirin baan maqlay yaquulu xaal uu ku qowlayo waa صaxaabi aabihiina waa صaxaabi hooyadiina waa صaxaabi oo dee hijradii dabadeed baabu dhashay alastum miyaydaan ku sugnayn fii dacaamin cunto iyo wa sharaabin wax la cabo maa shitum inta aad doontaan waa beri dambe isagu shaamna waa degayba ayuu lahaayo dadku aad dee xaaladoodii dhaqaale u fiicnaatay cunto iyo wax la cuniyo wax la cabo waxaad doontaan miyaydaan kaga sugnayn oo ujeedadu marka wax kasta oo cuntaa ama la cabo oo aad doontaan miyaydaan kuwa helaya ahayn eedba waana arrintii jirtay markaasaa muxuu idhi laqad ra'aytu waan arkay nebi iyo ku nebigiinnii baan arkay nebigiinni baan arkay dee isagana nebigiisii buu ahaaye waxay culimmadu kaba cabireen halkan waa tahyiij dayasho isaga lagu daydo oo la raaco inay ilaahay baa yidhi laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana nooceedba weeyuu tan ugaba cabiray waa nebigiinni ay ahayd inaad ku dayataan dee waxa weeyaan aha ayaan arkay sala allahu calayhi wasalam walxaal maa yajidu aanu helahayn min adaqali timirta teeda qariifta ah weeye teeda engegtay ee jaafiga ah weeye aanan qoyonaynba taas waa ta ugu liidato magac gaaraba lahayn daqal waa taa caamida ah ama qariifta ee adkaatay taas isagoo iska daa timirta teeda fiican madinaahi anwaac badan oo timiraba lahayd nooca aan kama helahayn maa yamra-u wax buuxiya badnahu calooshiisa oo bal idinkuna waa taa maanta nicmada badan ilaahay idinku nicmeeye shukriga mudan rasuulkiinnii salawaatullaahi wasalaamu calayhi nebigiinnii dee ay tahay inaad ku dayataan oo bal xaaladiisiiyo hadyigiisina a ogaataan waxaan arkayoon u soo joogay buu leeyahy isagoo iska daa cunto kale wax kaloo lacaba iskaba daaye aan timirtata ugu liidata wuxuu markaa ka dhergo ama calooshiisii buuxiya aan kaba helayn xadiidka saxiixa muslim iyo keyrkiina waa inooguba wada sugan yahay xadiid kaleo bal maalan dee cumar iyo ay wariyeen baaba ahaa kan kuba dhowaa laqad ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayh wasalam yantawi yowmahu min aljuuc maa yajidu min addaqali maa yamla'u bihi badna waxaan arkay rasuulkii ilaahay oo laba boglaynaya maalintii gaajo daraaddeeda oo ujeedadu muddo ayaanu wax cuninba markaasoo dee yadarib wayartawi ama taasoo waa laba boglayn gaajo daraaddeed isagoon helahayn daqal ama timirta teedaa qariifta teedaa aad u liidata ee engegan wuxuu kaba cunaa macalooshiisa kuwa buuxiyo aan kaba helahayn xadaثna cbdة بن cabdاللahi الkhزاaعي qal xadaثna mcaawiyaة بن هiشhاm can سfyاn can mxاarib بn dثاr can jaabir بn cabdاللahi qal anahu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam nicma lidaamu alkhallu waa xadiidkii aynu soo maray xadiid kaloo laba mid ah oo dee tirmidi halkan iyo jaamiciisana uu kuwa wariyo sanadkan iyo matigan muslimna uu isaga iyo abi daa-uud iyo nasaa-ina ay wariyeen aimada kale bal bukhaari cidii aan ahaynba ay soo saareen oo xadiidka saxiixa macnihiisana xadiidka waata aan hore u soo maray munaasabadiisiina aan soo sheegnay ama sababtiisii xadaanaa hanaad qaala xadaanaa wakiicu can sufyaana sufyaankuna waa thawri can ayuuba can abi qilaabata can zahda bn ljarmiyi qaala anahu qaal markaa sufyaan waa imaamkaan garanina wakiicna waa imaam hanaadna waa imaam uun abu qilaaba maa xafilaya caawa inay noogu horeyso ayuubna mooye waa suurtagale laakiin ayuubu sakhtiyaani horta iyo abu qilaaba iyo zahdan saddexuba taabiciintii weeyo xadiidka waxay noogu sugan saddex taabici hode isku xiga oo sanad keliya ku wada sugan baa inoogu wada sugan ayuub waa taabiciintii yaryarayd buu kaga mid yahay ayuub sakhtiyaani waana imaam caabid ahaa oo dee caalimna ahaa sakhtiyaanna kolley nisbadu malaha hargahan khaasatan haragga idaha iyo waxaasuu iibin jiray baa loo nisbeeyey marka abuqilaabahan caaway noo cusub cabdullaahi bni zayd baa la yidhaa kunyadiisa buu aada ugu shuroobay waa nin ninka dambe ay isku reeriyiin oo isba reer jarmi ahaa kolley saxaabo badan iyo halaba kulmee laakiin axaadiis badanoo dee uu irsaaliyo ciddii uu ka maqlay bal markaa uu irsaaliyaana way jirtaa waana nin caalim ahaa kolleyna isagoo ciraaq joogo loogu yeedhay qaadinimo ayuu ka baxsi uu taa kaba baxsanayo ayuu shaam la tegay wadankiisiiba waa ka cararay shaam buu joogo halkiibuu kuba dhintay bal markaas abuqilaaba cabdullahi bni zayd oo nin caalimana wuxuu yihi markaa dahdam aljarmi qaala kunaa waxaanu ahayn cinda abi muusa abi muusa alashcari agtiisaanu kuba sugnayn ayuu fautiya kolley ciraaqna way joogeen baryana dee amiir buu kaba ahaa ciraaq markaa saxaabigan abu muusa alashcari xadiidkuna waa xadiid bukhaari iyo muslim baa ay wariya xadiidkan inoo soo socda fautiya waxaa loo keenay oo loola yimi bilaxmi dajaajin digaag hiribkiibaa loo keenay oo macnaa dee isaga ayay la joogeen dadkiina dee kolley isagii baaba dee marti gelinayay waa abu muusa cuntaa la keenay cuntadii waxaa ku jiray hirib digaag baa ku jiray laftiga dajaajna kolley dee waa ismujinsiyo daalkiisana waxay yidhahaan saddex xarakabo ay kuma bannaan tahay ee bal matalan hirib digaag ayaa la socday cuntadii la keenay abu muusaana lala joogaa abu muusaana cuntada dee laga keenay gurigiisii ama halkii dee uu joogayba fatanaxa waxaa durkay oo halkii dee markii lasoo dhigay weelkii ama xeedhadii cuntadu ay ku jirtay halkii ka fogaaday rajulu nin min alqowmi dadkii kaba mida dadkii markaa fadhiyey ee majliska sii fadhiyay nin kaba mida ayaa durkay oo majliskii kaba durkay halkiibuu ka fogaaday uun faqaala wuxuu yidhi abuu muusa odhanaya malaka waxa kuu sugnaaday muxuu yahay wa ayu shayin sabata lak limaada tatanaxa weeye maxaad u fogaanaysaa soo dhowow oo cuntada nala cun maxaad uga durugtay markii cuntadii la keenay faqaala ninkiibaa wuxuu yidhi inii ra'aytuhaa waxaan arkay dajaajada ama dee waa kan hilib dajaajna waa ahaa oo waanan leenaha ismu jinsi weeyo dee mudakar iyo muanasba lafdigan ubaa shamlinaya waxaan arkay taakulu iyadoo cunaysa shay-an shayan natanan adigu waa natinan ama dee shay urayo oo waa laftigii malaa kaba dhowray waxyaalaha qaaduraadka ee wasakda iyadoo cunaysa dee kollay tan may ahayn ede waa jinsigaa digaaga un waana xaba digaag u arkay oo shay wasakha ama cadire iyo waxyaalaha cunaysa taas baan arkay faxalaftu waxaan ku dhaartay an laa aakulaha inaanan cuninba hilib digaagba inaanan cunin oo waxaan arkay waqti awqaada ka mida iyadoo shay wasakha cunaysa markaa waxaan ku dhaartay inaanan cuninba qaala markaa wuxuu hi abuu muusa alashcari udnu soo dhowow fa innii anigu ra'aytu waxaan arkay rasuul allahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay baan arkay yaakulu isagoo cunaya laxmad dajaaji waa digaag hiribkii kolley axaadiisan hiribkii waxyaalahaas ay noogu sugantay inay wataa lahayd iyaguba idaamkii unbay kaba mid yahayn oo dee walow curfi ahaan aanay idaamka u raacsanayn oo ruuxii dhaartaydha wax idaama ma isticmaalayo ma cunayo hadduu hirib cuno dhaartiisii aanin la jabahayn oon kafaaradii lagu yeelanayna waayo asal ahaan baa dee waa qaacido guud ee dhaar marka ay noqoto curfigaa loola laabmaa sidaa daraaddeed magaaladeeda aan joogna iyo magaalooyinkii kaliya mid kasta curfigii dadka u gaarkaabaa loola laamaayo e waxaaba la yidhaa umuuraha dhaaraha iyo ruux dee aan mandiqada hayna kama fatwoodo oo dhaarta haday tahay waayo curfi bay ku xidhan tahay inta badan curfigaa la ictibaariya hadduu leeya waxaa ma samaynayo hadduu leeya cunto ma cunayo cunto maxay u yaqaaneen ama waxyaalahaasaa meeshii imanaya oo curfiga dhaartaa loola laamayo ruux dee garanaya dadka curfigoodii ayaa masaladan dee ka jawaabi karaa ee ruuxaan curfigiiba lama socon dee waxaa dhici karta jawaabtiisibaa qalad noqonaysa khada oo waxaan curfi kale hadduu kuba xambaara iyo bal markaa taasi waxaan leenahay waa xaggii dhaartii nine waaba san laakiin waxaan leenahay xagga curfiga taas yaanay ahayn curfiga yaanu hilibku idaam ahaane laakiin sida kale de idaam waa taa xadiis baan soo naqlinaya daciifba ama sanadkiisu daciif yahay abwaabtan baabkan idaamkeenu kuma jirnayna dee kolley munaasabada axaadiisu la yeelanaysaa taas bay noqon waxaan ku dhaartay buuri inaanan cunin markaasu uri cun soo dhowow fa innii anigu ra'aytu waxaan arkay rasuulallahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahay ayaan arkay yaakulu xaal uu cunayo laxma dajaaj rasuulka ilaahay oo hilib digaag cunaya ayaan arkay cun buu leeyahay kudaya rasuulka ilaahay dhaartaasna ee waa dhaar ay tahay inaan laba dhowrin oo shay xalaala oo mubaaxa ee hadduu tii ay ahayd ay jallaalaba noqoto nooc baa jira jallaaladaatan ay dhahaan oo neefkii xoolaheennaba ah hadduu had iyo goor badsado waxyaalaha qaaduuraadka cunitaankiisa uu badsado oo ay dhacdo markaa marka dambe de intay jirkiisii gashaba xataa caraqiisiiyo wixiiyaba wixii inuu kaba muuqdo ee nahyi baa kuba yimi in dee bal matalan laba fuulo ama la cuno dee kolleyna waa in muddo calaf hagaagsan la siiyo si wixii ay uga suulaan markaa dabadeedna dib baa loo cuni karaa marka haddii dee jallaalo uu kuba tiriyey jallaalo waxaa lagu tirin lahaaba dee tii nafteedii tani waaba mid kaleo kolley tii u arkay may ahayn haddii la yidhaahdo xabadan digaageed noocan bay had iyo goor caado u noqdo dee jaanibka waaba loo dayn karaa haddii bal inta ay waxaan jirk hilibkeediiyo waxyaalahaasi dee wax kaloo hagaagsan oo la siiyey muddo ay kaga hagaagayaan oo wixii uu kaba ba-ayo laakiin si guud baan dajaajkii oo dhan isaga manceaya dee taasine waa shay ilaahay baneeye weye rasuulka ilaahayna waa cune salawaatullaahi wasalaamu caleyh tan buu leeyahay dhaartaadii kafaare ka bixi weeye yacni xataa halkan nooguma sugnaani dhaartii iska buuri kafaaradeedii bixi oo soo dhowow rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh waa cunay bal markaa rasuulka ilaahay dee kolley wax kolba wixii sahlanaada ee fududaada waa cuni jiray hilibka dee hilibkaa xoolaha waa cunay rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh waatanna waan aragnay hilib digaagna waa cunay rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh waxaa saxiixa inoogu sugan ximaar waxshi ama dabardibadeed hilibkeed isagoo weliba muxrim ahaa laakiin nin xalaali dee uu soo ugaadhsaday taasna rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh waa cunay bakayle hilibkii waa cunay malaa bakayle inaga madiiqadeedan dee saasaba loogama cuno oo mooyi dee meel ay nooga timi waa u suurtagal kolley waana laga yaabaa atarta shayuuc inay tahay meel inaga soo gasho dee qolooyinkaa shiicadu ma garan kara imakeed kuwii hore horta dee may cuni jirin oo kale iyo waxay soo naqliyaan may ibnu batuuta markii uu naysaabuur tegey naysaabuurna magaalo dee may ahayd magaaladii cilmiga xadiidkaa bay ahayd aymadii waaweyneydna kaba yimaadeen ee bal uu kaba cabiro kitaabkiisan kabaha al amsaar dawaatul aasaar magaalooyinka iyagoo xadiidka dee lagu yaqaanay ayaa markuu kaba waramaya ayuu idhahaa waa daaru sunnati waalcawaali axaadiisii sanadkeedu caaliga markii uu marayay halkaas oo kale ayaa waxay dareeraysaa burno sunay wada ahaayeen baa waxaa arkay ibnu baduuda ay soo naqliya ibnu baduudo gacmaha sii daynaya oon laabanayn gacmihii shiicadana sii dayn jirtay markaasay sheekiyeen isla ninkana waa shiico haddana dee kolley jiha kale oo maqribina waa ka yimi malaa inay imtixaanaan bay doonaan hilib bakayle u keenaan bay dhaheen hilibkii bakaylihiibu cunay waa ibnu baduuda markaasay dhahen shiiciyi yaakul arnabad wani shiiciya haddana arab cunaya way gara waayeen xaalad markaasuu ii deetana madhabta maaliki kolay dee malaa khaasatan ibnu qaasim baa qowlkiisa ay ahayd oo dee marka dambena maalikiyada in badan qaasimiyiin ba iskaba noqotay gacmaha siidaynta oo kale iyagaa dee mandiqadooda lagu yaqaano war dee sadaan anagu shiica maiye laakiin gacmaha waanu sii daynaa taasay tahay oo macnaa waxaan uga jeedaa waxay ku imtixaaneen cunitaanka bal bakayl ay u keeneen inuu cunayo in kalo hadduu cuni waayo dee waa nin shiicay markaa lahaayeen oo shiicay u garanayen haddii kan markaasi isu qaban weyde ninkan gacmaha sii daynaya isagoo salaadii tukanaya oo dee si shiicada isticmaalaya haddana hilib bakaylo cunaya oo kale oo dee adigu ilaahay markii dambe xaaladiisii ogaaday bal markaa waxaa leh rasuulka ilahi bakelada waa cunay shimirna waa inoo soo socdaa markaa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh adigu nooc keliya uu laazimayey may jirinoo waxaaba idhahan dee ruuxu hadduu nooc keliya un caado ka dhigto xataa daa'iba dacaam ha noqdo ooma wax kale kuma darin taasi kolay saxadii darar bay kuma keenaysaaba ee wixii dee kolba sahlanaada fududaada isagoo doondoonin ayuu cuni jiray bal markaa dijaaga digaagadan rasuulka ilaahi waa cunaysan abu muusa xadiidkan saxiixa inoogu soo naqliyey xdثna الفضل بن sar الأcrج البغdاdي qال xdثna إbrاhيم بن cبدالرحمن بن مهدي عن إbrاhيم بن cمر بن الصفينة عن أbيه عن jده qال أنh qاl kley waa xadيiث sanadkiisana markaan eegno ibraahim ibnu cumar ibnu safiina horta safiinahaasi waa mawlaa rasuulilaahi sala allahu caleyh wasalam oo saxaabi magaciisa mehraan iyo magacyo kalena way soo naqliyeeno waa laqab weeye oo la yidhaaho iyadoo safar la ahaabuu dadkii saxaabada ahaa dee dadkii markaa mala alaabtoodii ku cuslaatay daalay buu alaab badan kaba qaadayo uu rasuulku yidhi safiinaaba tahay wixii faraa badnaaya uu sideeya waa nin rasuulka ilaahay mawaalidiisii kaba midoo saxaabiya weeye safiina ibraahimkan inankiisa ee uu kaba warinayo kolley waa nin saas culimmadu aanay ama ay daciifiyaan ama majhuulaba weeye oo sanadkiisan bal imaka dacfigan ayaa kuma suganoo xadiidkani kolley xadiid maxfuuda maaha ama xadiid waayo wax kaloo inoo kabayana ma hayno xadiid sanadkiisu daciif yahay weeye waxaa markaa xadiidka kuma sugan akaltu waan cunay maca rasuulilaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi maciisa laxma xubaara waa xubaaro waa nooc adigu shimbiraha iyo haadkan kaba mid ah taas baan cunay waxaana sharaxan iigu suganu daa'irun macruufun kabiiru lcunuq ramaadiyu lown shadiidu dayaraani jiddan yaqacu cala dakari walanta walawaxid waljamc adigu wuxuu leeyahy waa daa'irunoo luquntiisu way yar boorantahay malaha minqaarkiisuna iyo intiisan hore minqaarkuna way yar dheer tahay midabkiisu waa ramaadi ama midabkan dee dambaskoo kale aadna dayaraankiisna xoog buu leeyahay laakiin kolley anugu aad waxyaalaha ma aqaani waa waxaa duulo un bal ka dhig ee waxaan leeyahay malaa qolooyinkan dee imaka maanta waatan waxyaalo baryihii hore aan suurtagal ahayn baa maanta inoo wada suurtagala khaasatan dee raggan khibrada iyo macrifada leh xaggan internetka oo kale kolley way noo soo saari karaan bal suuradiisii ciddii soomaalinimo ku garanaysa marka inay garato xubaara waayo kolley waa ku jira ka suurtiisa way taala anugu sia dee macrifo sidaasoo imaka mid aan yidhaaho kaas buu noqonaya bal waxaan leeyahay dadkii dee khibrada lahaa hadday inoo soo saaraan oo kale bal markaa dadka la tuso ciddii aad baadiye ugu dambaysay bal markaa hadday dee inoo sheegaan markaasaan garan karnay laakiin daa'ir uma dhaafayo iyo wasfiga ay culimada xadiidka sharaxday ay ku sifeeyeenun bal kaas buu cunay laakiin xadiidkuna waxaan leenahay waa xadiid aan maxfuud ahayn ama xadiid daciifa isagu xdثna cلي بن xجr qال xdثna ismاعيل بن إbrاhيm وina culya عn أyub عn الqاsim التmimiي عn زhd بn اljarmiy qاal أنh qاal waa xadiidkii marka dhowidaan kaba soo baxnay xadiidkani u dhexeeyey mala in israacyaaba haboonayd sheekho sanadkun baa midhar kale ay isbedelayeen laakiin matnigu waa kii un qaala wuxuu ihi zaadam kunaa waxaanayn cinda abi muusa alashcariyi qaala faqadama dacaamahu cuntadiisii buu keenay oo uu soo dhigay waqadama fii dacaamihi cuntadiisiina waxaa mayn uu ku keenay oo dee markaa markuu dadkii u soo dhigayay kuma jiray laxma dajaajin waa haddii aan ficilka musama waa se ii xarakaysan haddii la idhaha faqudima dacaamuhu waqudima fii dacaamihi laxmu dajaajin oo naa'ibu faacil lagaba dhigo markaa labadaba taasna waa iska caadi unay adigu waxa weeyaan markii cuntadiisii la keenay cuntadii waxaa ku jiray hilib digaag baa ku jiray maaha inuu isagoo keliya ahaa ee cuntadii waxaa ku jiray hilib digaag wa filqowmi qowmkana waxaa ku jiray oo markaa ka mid ah dadka rajulunin min bani taymillaahi waa qolada reer taymulaahi la yidhaaho kaba mida waa adigu reer rabiica kaba mida bani bakri la odhanayay taqribiya bakri baa reer rabiica bal markaa jilib kaba mida weeye taymulaahina waxay dhahan macnihiisu waa cabdullaahi buu kaba dhigan yahay waa jilib uun magiciiy waa reerkoodii reerkaasuu kaba dhashay axmaru casoo kaanahu mawlad aad moodo mawaalidii inuu kaba midiyo ujeedadu midabkiisii baaban u ekayn midabkii carbeed ee dadkii mawaalid ama dee reer furus oo kale midabkoodii buu lahaayo waxaad moodaysay inaanu carabba ahay inuu mawaalidii kaba mid yahayo waa xagga midabkiisaas qaala wuxuu ihi falam yadnu waa ninkii markii horeba aan soo aragnay muu soo dhowaan isagu markay dadkii ku soo dhowaadeen dee weelkii cuntadu ay kuba jirtay faqaala lahu abu muusa udnu fainii ra'aytu rasuul allahi sal allahu calay wasalam akala minhu soo dhowow waxaan arkay rasuulkiilaaho kan wax ka cunay digaag wax ka cunay ayaan arkay faqaala wuxuuhi inii ra'aytuhu ninkii baa odhanaya waxaan arkay waa dajaajka yaakulu isagoo cunaya shay-an shay waxbuu cunaya wixii muu sheegin oo dee dad baa cunto dul fadhiyo hadduu wixii magacaabo waxaa dhici karta dadka qaarin ay wasuusi lahaayeen ee bal wuxuu yihi waxbuu cunayayo faqadartu markaasaan ana karhay wasakhaystay oo mida isagii nacayba faxalaftu waxaan ku dhaartay allah adcamahu abada weligeeba inaanan cunin ee waa kii aynu soo marray inuu yidhi soo dhowow oo cunba oo ujeedadu dhaartaadani ee kol haddii imaka halkan noocan waxa roob iyadoo dhaartii uu jebiyo wixii ilaahay xalaasha uu kaba dhiga iskama cunayo xadaana maxamud bnu haylaan qaala xadaana abu axmed azubayri abu nucaymin qaala waxay dhahaan abu axmed azubayri iyo abu nucaym fadl bnu dukayn iyo moxamed ibnu cabdillaah xadaana sufyaan waa sufyaan thawri weeye can cabdillahi bni ciisa can rajuli min ahli shaami yuqaalu lahu cadaaun waa nin reer shaam kaba mida oo cadaa la yidhaaho ayaa xadiidkan aanu kaba maqlay oo noo waramay buu leeyay waana nin marka leega xadiidkiisa bukhaariya ay yar jilciya ama ay yar daciifiyaanba laakiin marka ay mutaabaco iyo duruq kale xadiidkii loo helo xadiidku xasan noqonaya sanadku markaa xasan likayri waa inoo noqonaya duruqda kale uu leeyahay nooba dambaysa daraaddeed qaala wuxuu yidhi can abi asiidin waa saxaabi ansaara hamsadna way fatxisan tahay ismigu waa mukabar qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam kulu zayt zaytka waa zaydkan saytuunka weeye cuna ee kollayna isagu waaba wax maa'ic ah oo dee waxa la yidhaha cuna maahe macnaha wax ku cuna weeye oo idaab ka dhigta weeye oo dee isagiibaa wax lagu cunaya wixii lagu darsanayay marka lagu darsado khubsigii iyo waa la wada cunayaaye bal zaydka cuna wadahinuu bihi ku subkada oo ku dhaashada jirhkiina ama madaxa noqota ama jirhka kaleba fa inahu isagu min shajaratin geed ayuu kaba mid yahay oo laga soo saaray mubaarakatin la barakeeyo dee waa shajaradii zaytuunka ee ilaahayba qur-aanka inoogu sheegay inay barakaysan tahay waana geed barako badan oo dee zaydkiisaasi waa tan oo cuntu waxweya waxbaa lagu darsanaya idaan buu noqon waa la shitaayo dee taasoo kale waa lagu subkanayaa kollay geedkiisao manaafic badanoo kaluleeya midhihiisna iyadna waa taas lama cunayo idaabna ay noqonayaan dee labana cuno bal markaa haddaba geed barakaysan buu kaba mid yahay cuna oo wax ku darsada idaab kaba dhigta kuna subkada oo ku dhaashada waa jirhkiina iyo waxyaalahaas bal taas baa rasuulka ilahi xadiidkana darajadiisa kolley waan sheegay laakiin riwaayaad kalea inoo dambeeya xadiidkana imaka waxaynu ku jirnay rasuulka ilaahi idaabkiisa inooguma sugnaa rasuulka ilahay halkan zaydkaa saytuunka inuu wax ku darsaday inooguma sugnaa laakiin kol hadduu dadkii farayo oo dadkii uu isagu rasuulka ilaahay amarkani waa linadbi unbay noqon ama dee waa libaaxaba hadduu dadkiiba isagii farayo inay dadkii isticmaalaan weliba uu sheegayo inuu barakaysan yahay dee rasuulka ilahayna waa isticmaalaya weeye oo rasuulka ilaahayna markaa halkaa waxaan uu dadka faraya bal uu ku dhiirinayo uu sheegayo inuu barakaysan yahay waa wax isaguba dee marka uu helo uu isticmaali jiro jaanibkaas buu idaamkii rasuul uga mid noqonaya xadiidkan ama munaasabadu ay noqonaya maxalu shaahidku xadaana yaxya bn muusa qaala xadaana cabdrazaq qaala xadaana macmurn can zayd bni aslama can abihi can cumar bni lkhadaabi radi allahu canhu qaala anahu qaal qaala rasuulu llahi sal allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu yidhi kuluu cuna azayta zaydka waa zaydkaa saytuunkaoo dee cunadanna waxaa macnihiisiiyo waa taan marka hore soo sheegay wadahinuu bihi kuna dhaashada oo ku subkadoo dee waa madaxi iyo jirhkii kaleba fa inahu zaydku min shajaratin geed buu xaggii ka ahaaday ama laga soo saaraa geedkaasoo mubarakatin geed la barakeeyey ah oo dee waa geedkan zaytuunka weeyaane dee midhihiisii iyo sayidkiisii iyo wixii geedkii intiisa kaleba lagu wada intifaacay dee mana aha saytuunkaas saytuunkeenana waynu saytuunka u naqaano maaha dee laakiin waa saytuunkan magaasaanada iyo meelahaasba laguba iibiyo weeye zaytuunkan uu rasuulku sheegaya geedkeenna maaha saytuunkayna waa inu naqaaneen wadahinu bihi fa inahu min shajaratin mubaaraka bal xadiidkan kolley marka labadii xadiid isu wada geyno walow xaakim uu isagu saxiix yeelayaba xadiidkan dahabina kolley aanu khilaaf kama keenin marka labada isu geyno waa ta aan leyna way isxoogeynayaan oo dee xadiidka oo xasan baabu inoo wada noqon hadal baa iga dhacsan idinka idin qoran oo hadalkiina waa kan waayo kolley nusqooyinkiinumaan ka qoran qaala abu ciisa abu ciisa ayaa wuxuu yidhi wakaana cabdurazaaq cabdurazaaq wuxuu awa cabdurazaaq imaamkaas in hamaam asancaani yandaribu fi hada alxadiidi xadiidkan mid dee isagu kuwa dee isku baraabaro oo ujeedadu riwaayaadkiisa iskhilaafaan sida uu warinaya oo waaba tanoo fa rubama asnadow waxaa dhacaysay oo la arkaya awqaada qaarkeed inuu isnaadiyo oo uu maxay yidhaaho isaga macmar waa sheekhiisii can zayd ibni asram can abiihi can cumara taas baa isnaadku noqonayaayo ilaa saxaabigii uu sheego rasuulkii ilaahina uba tiiriyo wa rubbama arsalahu waxaa kaloo dhacaysay awqaada qaarkeed inuu irsaaliyo maalan uu gooyo cumar oo uu yidhaaho macmar can zayd ibni aslam can abiihi qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam aslamna waa mawlihii cumar ibn lkhadaab waa taabici weyn oo waa cumar ibn khadaabba mawlihiisii laakiin dee rasuulka ilaahi lama kulminoo xadiidkii baa mursal noqonayo markaa iskhilaafkaas ayaa cabdirasaaq dhexdiisa ka dhacaya isagaa kolla ku warinayay musnadnimo kolla mursalnimo bal markii uu mursalnimada ku wariyayna waaba tan taa hore musnad buu ahaaye xadaana abu daauud sulaymaan ibnu macbadin ilmarwaziy sinjiy waa nin iqa ahaa saaxiba xadiia dadkii rixlada dheeraana ahaa dee aadna waa u dambeeyo kii hijrada ayuu dhintay qaala xadaana cabdurazaaqi can macmarin waa sanadkii horena isaguba isbedeleen yaxya bnu muuse halkii bedelkeedubaa abu daauud yime can zayd bni aslama can abiihi can nabiyi sal lahu aleh wasalam naxwahu xadiidkii hore mid lamida walam yadkur fiihi ma sheegin can cumara waana arrinkii uu sheegaya indiraabkii ka dhacay cabdurasaaq ee kolla mursalnimo uu ku warinayay kolla musnadnimo laakiin xadiidkii horena waa inoogu sugan yahay iyo kan iyo wixii way isu keen xoogaynayaano markaa xadiidka asalkiis dee asal xadiid la weeye ama xadiid martaba xasan inoo joogaya wallahu subxaana wa tacaala aclam aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha